galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan sidii aad warkaba ku maqlayseen diyaarad sida soomaali laga soo tarxiilay dalkan maraykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maanta waxaana dadkaasi loo gacangeliyey mas-uuliyiinta amniga ee dowladda dadkan lasoo tarxiilay ayaa la sheegay inay tiradoodu gaarayso ilaa iyo sideed iyo lixdan qof kusimaha wasiirka amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya uga waramay soo celinta dadkan inay imaanayaan maanta waa la socday ilaa tira wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa toddobaatan qofood waxayna ahaayeen markii koowaad ma ay yimaadaan waa markii labaad oo tira intaas la eg waxaan umalaynayaa tiradii hore u timid inay ahaayeen tirada tirada hadda timid tira ka badan oo tiradan ay yar tahay waxayna ahaayeen isfaham ay gaadeen safaaradda soomaaliya ufadhisa maraykanka iyo dowladda maraykanka iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka markaas rabto sidaas rabto udib yani wax heshiisa horta oo dowladda maraykanka aan la galna wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed detention ku jira ku dhibaataysna meesha dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan
dhinaca kalena wasiirka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay hayso diiwaanka dadka la soo celiyey ayna la socoto xaaladda iyo sida ay ku dambeeyaan dadkaasi wasiirka ayaa sheegay in dowladdu ay arrintaasi mas-uuliyad iska saartay kuwii horoo yimidna wogtooda waa lahaaya hay-adda nabad sugidda ayaa wixii screening ah iyo wixii registration ah iyadaa samaynaysay waa la sameeyey qof walbana cid lagu ogyahay iyo meeshii uu ku yimid ayadoo laogyahay ayaa la daayay cid walbana yani dowladda mas-uuliyadaa naga saaran annaga inaan yani ayaga amnigoodana inaan ilaalino inaysan amni darro ka imaanin annaga ayay naga saaran tahay mas-uuliyad hay-addii nabad sugidda shaqaalaheedii baa diyaar u ahaa markay imaanayeen waxaa kaloo diyaar u ahaa hay-adda nabad sugidda oo ayadana la wareysan karo in yani wixii screening ahaa ay sameeyeen dabadeedna cid walba wixii baahideeda ah oo ay u baahan tahay wixii taakuleen ahaana diyaar meeshaas lagula ahaa cid walba oo timid mas-uuliyad ayaa naga saaran dowladda soomaaliyeed mas-uuliyadaa ka saaran xukuumadda mas-uuliyadaa ka saaran
waa markii labaad ee dowladda maraykanka ay dad kasoo tarxiisho maraykanka bishii january ayaa maraykanka uu celiyey dad ka badan sagaashan qof oo laga soo dejiyey magaalada muqdisho haddaba waxaa inoo suura gashay inaannu waraysanno mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay maanta ninkaas oo lagu magacaabo nuur maxamed maxamuud ayaa waryahayga jaamac buulle jaamac kula xidhiiray qadka telefoonka ee muqdisho wuxuuna weydiiyey bal sida loo soo tarxiilay inuu sharaxaad ka bixiyo soo celishayga ani horta wuxuu ku imaaday jamaal dhibaato dheer ayuu ku imaaday waxaan ku xidhnaa gobolka florida muddo hal sano iyo sideed bilood camal ah celiskeygana wuxuu ku imaaday dhibaato dheer waraqad soo saaraysa safaaradda soomaaliya oo ahaa travel documenti waa diidnay waxaa noola diray xasi jeela noola diray muddo hal bilaan kusoo xirnaa oo ahayd february markaan february soo dhamaystay maaj ayaa laisoo qaaday waxaa lagu soo celiyey meeshii hore ee xabsiga hore kabacdina waxaa la keenay louisiana ma garatay dhegeystayaasha bal u sharax safarkaaga marka hore maxaa lagugu xiray maraykan ku timid kaas waxay noqone mid dheer maraykan waxaan ku imaaday waddo dheer waxaan soo socday muddo laba bilood ah oo lasoo maraayo webi bad buur dhibaatooyin aad u badan waa dareemi kartaa dhowr iyo toban waddanaa lasoo maray ani waxaan safarkeyga kasoo bilaabay south africa waxaan kusoo xijiyey addis ababa ethoobiyan soo maray tarasad ku ahay brazil ayaan kasoo degtay brazil markaan kasoo degtay brazil waxaa igu xigtay beyru beyru waxaa igu xigtay waddanka la yidhaahdo ecuador ecuador waxaa igu xigay colombia colombiana waxaa igu xigay waddanka la yidhaahdo panama panama waxaa igu xigay costariga costariga waxaa igu xigay negragua negragua waxaa igu xigay honduras honduras waxaa igu xigay guatemala guatemalana waxaa igu xigay mexico ma garatay maraykanka ayaad soo gashay maxaa lagu xiray sharciga miyaa lagu diiday ma eedeyn kale ayaa jirto maraykan ayaan soo galay waa isdhiibay waxaan kasoo galay gobolka la yidhahdo taxis oo aad u taqaaniin waxaan bridgka aan soo kormaray waa maraykan ayaa isku dhiibay sharcigaan weydiistay gobolka florida ayaa laisoo qaaday sharci waa la ii diiday inkastoo soomaalida laiska daayo waxba sharciya dhibaato ma lahayn soomaalida ila xirnay o dhan waa lasii daayay adi waxaan ku harnay labaatan camal ahayd inta kalena waa lasii daaya soomaalida waa laiska sii daaya anaga criminalna ma ahayn dembina kama gelin ma garata maraykan marka maxaa inta kale loo sii daayey labaatankiinana loo reebtay anaga waxaa noogula daray saddex bilood waagi aan soo dhacay wiilashaasna micnaha horaa laga sii daaya markaa saddex bilood lagu dara waxaan yidhi safaaradda soomaaliya ayaa shaqo bilowday safaaraddiina si xowli ayay ushaqaynaysaa dukumenti ayay soo saaraysaa dukumentigaas wuxuu soo baxay muddadii agosto ahayd twenty sixteen xilligaas oo safaaradda soomaaliya ay soo saarta waxaanu ku saxiixinahay saabid cabdi maxamed ma garatay bal waxaad nooga warantaa celintiina marka meeqo qof ayaad ahaydeen hadda markii laydin soo celiyey celinteeda ani horta gobolkan kasoo baxay florida waxaa igala socotay laba iyo toban laakiin celintiina waxaa ahayn toddobaatan iyo laba qofood laba waxay ahayd kenyati toddobaatan kalena waxay ahayd soomaali waxaana ku jirta hal gabar oo soomaali ah ma garatay waa gartay marka aad leedahay kenyati maxaad ka wadaa laba wiil oo kenyati oo ayagana lasoo celiya ku jirta oo kenyaan ah soomaali ma ayan kuwaas laba wiil oo kenyaan ah oo kenya lagu reebay ayaa jirta ma garata kulley dembi inay galeen aan umalaynaya waddankooda lagu soo celiyey marka soomaali kenyan ma ahan waa kenyaanka kale miya waa kenyaan waa soomaali kenyan maa waa kenyaan toddobaatan kalena waa soomaali caadi ah inkastoo maanta xataa shaqaaqo ay ka dhacday eelaboorka jomo kenyatta waxaa ku dagaalama meesha soomaalida iyo qolada iceland ah oo kulley garanaysa maraykanka nimankaas naftooda gacan maysa qaadin waxaa la diiday saxiix ay qaadaysa micnaha faro iyo indhe ay qaadaysa dowladda kenya waa laga diiday ma garatay shaqaaqada waxay ka timid in fara laga qaado si ay dadkaasi kenya ugu soo noqon ayaha dambe miya ha ayaa dambe laakiin waa ka dagaalanay waana ka hor istaagnay anagana waxaa waaye diyaaradda aan saarnayn iyo buuq iyo sawaxankii laisku soo baxay eelaboorka nimankii ice ee maraykanka ahay kadib waxay ku guulaysteen inayna dhex galaan diyaaradda juba airways oo ayayna kolley wax ka ogeyd barnaamijka dadkana soo qaado ay diyaaradda soo afdhigatay ayada ayaana la saaray saxiixina waa ku guulaysan inaan ka qaadin waana soo duulna ma garatay ugu dambayntii nuur waxaad noo sharaxdaa adiga qorshahaaga muxuu yahay haddii jidkii dheeraa south africa ilaa iyo maraykan aad martay uu ku soo dhammaaday in xamar lagugu soo celiyo maxaadse iska waraysateen dadkiinii diyaaradda wada saarnaa waa dareemi kartaa qorsheyni meeshuu ahaay iyo qofkii lasoo celiyey micnaha dadka qaar waxaa waaye mustaqbalkiin hadda kuley waxaa ku ciyaaray ninkan safiirka soomaaliya oo micnaha si xun sameeyey dadka dhibaatada soo maray oo og yahay wax dhibaatada qarash ka baxay dad qof og yahay hadda wax la samey karo ma laha meesha toddobaatan qof aa lasoo celiye waxaa waaye nin walba micnaha garoonka eedan cadda international lagu daadiyey xataa waxaa xusid mudan aan ka iloobay dhalinyaro kamid ah maanta meelay aada xataa ma aqoonin dadka qaar muqdisho looma degno waxba ma haystaan ayagoo eela
kaasi waxa uu ahaa nuur maxamed maxamuud oo ka mid ah tiro soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho dib loogu celiyo kuwaas oo laga musaafiriyey waddanka maraykanka halkaad ka dhegaysaneysaan waa v o a waryahayga jaamac buule jaamac ayuuna la hadlayay